إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah waxaa xalay la weeraray fariisimo kala duwanna oo ay askarta dowladda federaalk ah ku lahaayeen gobollada banaadir shabeellaha hoose iyo jubbooyinka sarkaal ka tirsan dowladda kenya ayaa toogasho ku dilay lix ruux oo ay haweenaydiisu ka mid tahay mu'asasada alkataayib ayaa baahisay muuqaal cusub oo ku saabsan dagaal ka dhacay shabeellaha dhexe odayaasha mootabajaajka muqdisho ayaa sheegay inay dareemayaan cabsi la xidhiirta askarta dowladda federaalka oo muddooyinkii dambe kordhiyey dilalka dadka rayidka ah sarkaal sirdoon ah islamarkaana arrimaha amniga falanqeeya ayaa ka warmay waxa keenay in ciidamada dowladda federaalka ay si joogto ah u dilaan dadka shacabka ah arday kitaabo ku baratay madarasada sheekh cali suufi ee degmada saakow ayaa sameeyey bandhig qiimo badan diyaarad helikobtara ah ayaa ku burburtay waddanka ciraaq إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waxaa xalay la weeraray fariisimo kala duwanna oo ay askarta dowladda federaalka ah ku lahaayeen gobollada banaadir shabeellaha hoose iyo jubbooyinka gobolka banaadir gaar ahaan degmada yaakshiid waxa ay mujaahidiinta xalay qarax kula beegsadeen fariisin askarta dowladda federaalka ay ku lahaayeen degmadaas deegaanka yoonto ee duleedka magaalada kismaayo isna waxaa xalay ka dhacay weerar toosa oo ay mujaahidiintu ku beegsadeen askarta maamulka jubbaland goobta la weeraray waxaa isbaaro u tiilay askarta axmed madoobe halkaa ayaana lagu keela ceeriyey dhanka kale gobolka shabeellaha hoose waxaa tafaasiil dheeraada laga helayaa dagaal habeen ka hor mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin degmada awdhegle tafaasiisha la helay ayaa tibaaxaysa in dagaalka uu dhaawac ka soo gaaray askari ka mid ahaa ciidamadii dowladda federaalk ee la beegsaday mu'asasada alkataayib ayaa baahisay muuqaal cusub oo ku saabsan dagaal ka dhacay shabeellaha dhexe maxamed cali aadan ayaa faahfaahinaya
بسم الله الرحمن الرحيم
mu'asasada al-kataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay soo saartay muuqaal kooban oo lagu soo bandhigayo weerar habeennimo oo lagu qaaday bar kontarol oo ay ciidanka dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka buurana ee wilaayada shabeellaha dhexe al-kataa'ib ayaa waxa ay muuqaalkan kusoo gudbinaysaa sida uu u dhacay weerarka lagu qaaday barta kontarool iyo khasaaraha soo gaaray ciidamada dowladda federaalka ee halkaas ku sugnaa meydadka ciidamada dowladda federaalka ee lagu dilay weerarka iyo agabkii lagu furtay dagaalka oo uu ku jiro gaari nooca raaxada ah ayaa lagu arkayaa muuqaalkan oo ay habeenkii xalay baahisay mu'asasada al-kataa'ib
بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا alla tilmaanta uu siiyey waxaa ugu horraysa inay yihiin kuwa gaaladii awliye ka dhiganaya saaxiib qaraabo sokeeye kuwa ay garab siiyaan kuwa ay ku farxaan guushooda mu'miniintiina ka xigsanaya alla wuxuu ku dhaleecanayaa yabtaquuna cindahum alciza wuxuu leeyahay hadday agtooda sharaf iyo halabo ka raadinayaan fa ina alcizata lilaahi jamiica halabada iyo guusha iyo sharafta alle ayaa iskale
qaybaha dambe ee isdaarka al-kataa'ib waxaa ka soo muuqanaya sheekh khaalid al xuseynaan oo ka hadlaya fadliga ay leedahay sunanta oo lala yimaado hunaaka sunan yowmiya kaiira jiddan tajid kaiira annaas yuhmil hadihi sunan walaa shaka ana min asbaabi maxabat allahi jala wacala لعبده أنه يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وإن منزلتك عند الله على حسب تطبيقك لهذه السنن كلما طبقت هذه السنن أكثر كلما علت مرتبتك عند الله سبحانه وتعالى وعلى قدرك عند الله جل وعلا فهناك سنن مثلا على سبيل المثال سنن فعلية وهناك سنن قولية فتصوروا من أن يصبح الإنسان إلى أن يمسي يربي نفسه على تطبيق هذه السنن فتصبح حياته كلها على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم sarkaal ka tirsan dowladda kenya ayaa toogasho ku dilay lix ruux oo ay haweenaydiisu ka mid tahay haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ayaa tilmaamaya in sarkaal ka tirsanaa booliiska kenya oo dilay ugu yaraan lix ruux oo ay ku jirtay xaaskiisa askarigan oo ku hubaysnaa qoroga ak forty seven ayaa la sheegay inuu rasaas ku furay xaaskiisa kadibna uu toogtay saddex ruux oo kale markaas kadibna uu bannaanka hore ku dilay laba ruux oo mooto saarnaa kuwaas oo ay wararku sheegayaan inuu midkood dhintay halka kan kalena dhaawac soo gaaray waxaana ugu dambayn isdilay ninkan dilka geystay hay-adda dembi baarista dalka kenya ayaa xaqiijisay dhacdadan waxaana sarkaalka dilka geystay ay ku tilmaantay inuu ahaa sarkaal khaa'in ah lama oga waxa rasmiga ah ee sarkaalkan ku riixay inuu ku kaco tallaabadan uu ku dilay dadka isaguna naftiisa isku dhaafiyey waxaana wararka qaar ay sheegayaan inuu khilaaf kala dhexeeyey haweenaydii uu dilka ka bilaabay oo ay isla noolaayeen wadayaasha mooto bajaajka muqdisho ayaa sheegay inay dareemayaan cabsi la xidhiirta askarta dowladda federaalka oo muddooyinkii dambe kordhiyey dilalka dadka rayidka ah zakariya cumar ayaa ka waramaya wadayaashan oo ku shaqaysta mooto bajaajka islamarkaana isaga kala goosha degmooyinka kala duwan ee magaalada muqdisho ayaa iyagoo la hadlayay warbaahinta waxa ay muujiyeen cabsida ay ka qabaan ciidamada dowladda federaalka qaybahooda kala duwan waxa ay sheegayaan in ay la soo daristay cabsi aad u daran kadib markii magaalada muqdisho ay ka dhaceen dilal isxigxigay kuwaas oo ay geysanayeen ciidamada dowladda federaalka haddaba waa kuwana qaar ka mid ah darawalladaasi oo cabsida soo food saartay
askarta waxay ula dhaqmaan si macnaha si cadowgooda camal ee shacabka ula dhaqmaan inay cadow ka cararayaan u malaysaaba markay soo galaan cabdibilaa shacabka waxay ku dhahayan haddaa cabdibilaa artinayow naga ilaali ay ku dhahayaan waxaa waaye dhanka iyo cadaaladda xoogay wax badan naga dhimantaa waxaa waaye haddii qof walba oo qof dishaa la soo qaba lahaayo dilka inta ogaanay inta laba sano mootada waday dilalka socday haddii la qaba lahayo markaan waxyaabahan hadda dhaco oo labadii wiil oo walaalaha gabartii wiilka la dilay iyo isla habeenkii xayaatii wiilka kaloo la dilay waxyaabahaasoo kale ma dhiceen dii lasoo hordhigi lahayo maxkamadda cadaalad la horgeyi lahayo askarta waxdisho dhibaatadaas ma dhiceen horta waxaan leeyahay intaas aad iyo aadaan ugu xunnahay haddanaana bahda mootaalida sababtoo shacabka loogama dirin in ay dilaan ama inay waxyeelayaan ee waxaa loo diray in ay waardiyeeyaan sababtoo shacabka ayaka dartood ay wax ku yihiin shacab haddoosa jirilaan ayaka ma aysan jireen ciidamada dowladda federaalka ayaa dhibaatooyin kala duwan ku haya bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho iyadoona ay ugu dambaysay dilkii dhowaan ciidamada dowladda federaalka ay u geysteen wiil iyo gabar wada dhashay kuwaas oo si bareer ah ay u toogteen waxaa xusid mudan in askarta falkaasi geysatay aysan jirin cid soo qabatay marka laga yimaado in dowladda federaalka ay sheegto in baaritaanno ay ku samayn doonto oo ay soo qaban doonto kuwa ka dambeeyey falkaasi balse war waxaa ugu dambaysay baaritaanno ayaynu ku samayn doonnaa arrintaas oo murugo horleh ku abuurayso bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho sarkaal sirdoon ah islamarkaana arrimaha amniga falanqeeya ayaa ka warmay waxaa keenay in ciidamada dowladda federaalka ay si joogto ah u dilaan dadka shacabka ah cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya iyadoo ay sii kordhayeen dilaalka ciidamada dowladda federaalka ay ka geysanayaan magaalada muqdisho ee ka dhanka dadka shacabka ayaa waxaa arrintaasi ka hadlay nin arrimaha sirdoonka iyo amniga ku shaqa leh oo la yidhaahdo cabdiraxmaan sahal kaas oo la shaqeeya dowladaha shisheeye waxa uu hoosta ka xariiqay in askartan marka horeba aan loo tababarin inay shacabka u adeegaan geesta kalena ay yihiin kuwa cabsanaya oo ka baqaya in la dilo marka meelaha cariiriga ay marayaan amaba qarax lala beegsado waxyaabaha in askartu rasaasta sida joogtada u furan keenaya ayuu wuxuu ku daray in sidoo kale ay ka mid tahay in askartuba ay aaminsan yihiin in shacabka iyagu ay leeyihiin inaan la barin horta maxaad u adeegaysaa maxaa lagu tababaray inaad muwaadinka soomaaliyeed aad ilaaliso oo difaacdaha lagu tababaray ka difaacda dhib kasta u yimaado taas waa qodob qodobka kale wuxuu yahay xagga dagaalada dalka ka socda wuxuu gaadhayaa marxalad uu qofka uu la qabsado oo markaa cabsi ay geliso taana ay keenayso gaarigan uu askarigu wada ama meel lagu qarxiyaa haddii zaxmaa gasha ama lagu soo toogtaa marka inuu marka waddada banaysto askariga oo aaminsanba asaga inuu leeyahayba shacabka hadduuba qori haysto wuxuu isleeyahayba dowladda iskale dhaqankaana waa jira lafteeda marka la fiiriyo asigoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay askarta dowladda federaalk in cabsidu ay ka badatay taasina ay nafsiyan u waxyeelaysay si kale haddii loo dhigana warkiisu waxa weeye inaanay meer qabin wuxuu intaasi ku daray in sidoo kale askartu ay aad u isticmaalaan waxyaabaha maanka dooriya sida qaadka iyo wixii la midka ah taasina sidoo kale ay dhaawacayso meerkooda qodobadaas ayuu sheegay in sidoo kale ay ka mid yihiin waxyaabaha sababaya in askartu ay dadka sida joogtada isaga dilaan askarigii oo qoraxa taagan laftiisu waxaa weeyaan saykolojiyaad iyo nafsiyaadkiisu wuu xumaanaya waxaa laga yaabaa inuu si kale wax siiyahay waxaa taas ka sii daran oo kale laga yaaba inuu ay waxyaabo kala duwan oon loo baahnayn oo askarigu inuu ka fogaado la rabay inuu la arko inuu inay imanayso sida qaadka oo kale iyo waxyaabaha lamidkaha mukhaadaraadkao kale lafteedu waxaa weeyaan waxyaaba keeni kara wey in ma garanaysaa waxaa weeyaan waxaa laga yaaba asaabahaas oo dhan aan sheegnay ayaa keeni kara inuu isku dhac yimaado oo arrintan ay socoto marka inay arrintan qaabka ku socotona waa arrin dhaawacaysa hay-adaha dowladda dhaawacaysa sumcadda dalka dhowaan ayay ahayd markii askarta dowladda federaalka muqdisho ay ku dileen wiil iyo gabar isla dhashay kuwaa oo mootobajaaj ay saarnaayeen ciidamadu ay rasaas ku fureen isla saacada kadib markii falkaasi uu dhacay waxaa isla muqdisho ciidamada dowladda federaalka ay ku dileen askari iyaga ka tirsanaa inkastoo markaa dharka shacabka uu libisnaa oo aanay u malaynayn inuu askari yahay muddo dheer ayay soo socdeen falalka ciidamada dowladda federaalk ay ku dilayaan dadka shacabka ah mana jirto cid si dhab ah wax uga qabatay arday kitaabo ku baratay madarasada sheekh cali suufi ee degmada saakow ayaa waxa ay sameeyeen bandhig qiimo badan mahad cubayd ayaa ka warramaya madarasada sheekh cali suufi waxay ka mid tahay madaarista ku yaala degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka taasoo ay wax ku bartaan ubadka ku nool degmada madarasada ayaa waxaa horey uga qalinjibiyey arday badan kuwaasoo iskugu jira wiilal iyo gabdho waxaana loo qabtay munaasabaad kala duwan oo ka dhacay isla degmada dhowaan waxay arday wax ka barta madarasada sameeyeen bandhig cajiib ah oo ay ku soo bandhigeen duruusta ay ka barteen madarasada culimo waalidiin iyo dadyow kale ayaa ka soo qayb galay bandhigga ay sameeyeen ardayda wax ka barta madarasada sheekh cali suufi ee degmada saakow mid ka mid ah ardayda wax ka barta madarasada sheekh cali suufi ayaa madasha ka soo jeediyey kelimad ku baxaysa luuqadda carabiga amaa bacd ayuha alikhwatu alakaarim ashukru kulluhu lilahi tacaala waxdah aladii tafadala calayna binicmati alislaami awala وجعلنا من الذين أكرمهم لحب العلم وأهله ونحمده تعالى أن جعل هذه الأمة وراث النبي صلى الله عليه وسلم الذين يفيدون وينفقون intaas kadib ardayda ayaa soo bandhigay jaanib ka mid ah waxyaabihii ay ku barteen madarasada iyadoona martidii ka soo qayb gashay bandhigga ay aada ugu riyaaqeen waxyaabihii ay ardaydu soo bandhigeen asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما هي الهجرة؟ الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام
والهجرة هجرة فريضة وفرض على هذه الأمة أمة دشهد فرض كتاي من بلد الشرك شرك بلد كيسو لغسو هجرة إلى بلد الإسلام إسلام بلد كيسو لغسو هجرة وهي أيضا باقية باقية إلى أن تقوم الساعة إلى سعدك قميسو mid ka mid ah waalidiinta ka soo qayb galay bandhigga ay sameeyeen ardayda ayaa sidoo kale ka hadlay munaasabadda anigoo cabdiyadiira axmed ee waxaan ku bilaabhayaa waxaan salaamahayaa martida sharafta leh ee naga ka soo qayb gashay madarasadan sheekh cali suufi dhammaantood rooli iyo maxay carruurba waxaan ku salaamahayaa salaanta islaamka salaamu calaykum midda kale maxay annaga waxaan nahay waalidiintii carruurta dhashay usoo qalinjebisay usoo dhabar adeegtay waxaan maxay ahayday aad iyo aad ugu faraxsannahay oo maxay ahayday aan aad iyo aad ugu faraxsannahay madarasadan sharafta leh ee maalin walba nalooga soo yeerahayo طوبى لكنا فقد غدونا يافعا وتقبل الله ugu dambayn maamulaha madarasada sheekh cali suufi ayaa kelimad mahadcelin ah u soo jeediyey martidii ka soo qayb gashay bandhigga macnaa sida hanin ajiibteen oo ninka koyteen ma aragtaa madarasadiiisan haan ajiibteen ka mahadsantiin maybalena waalidiinta owlaadan dhaleen oo walbarashadii oo ka dadaaleen iyoona maybalena ajarkiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay masiin ku qadiya aakhara onoga jirshay mayka koray wal usa aama laakiin quluubtaasi umaybaa ka wiinaadase amase ka faylhaadase in ilaahay diintiisa la geliyo
وأهلا وسهلا شرفنا بكم تطيب الحياة بهذا
warkan dhegaystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa raadi ahal furqaan diyaaradda helikabtara ah ayaa ku burburtay waddanka ciraaq wasaaradda difaaca ee dowladda ciraaq ayaa waxay shaaca ka qaaday in diyaaradda helikabtar ah ay ku burburtay magaalada miisaan ee gudaha waddankaas wakaaladda wararka xukuumadda bakhdad ee waacad ayaa waxay xaqiijisay dhicitaanka diyaaraddan iyadoo sidoo kale qoraal ay baahisay ku caddaysay inay lahaayeen ciidamada cirka xukuumadda ciraaq waxay intaas raacisay in burburka diyaaraddan ay ku dhaawacmeen duuliyihii kaxeenaya diyaaradda iyo sidoo kale qaar ka mid a shaqaalaheeda warkii subaxnimo waad kala socoteen raadi ahal furqaan waa inaga intaa